إلا وحيا أو من وراء حجاب وقال سبحانه فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك وقال سبحانه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدون وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله صفة الكلام أيام وطن كوارك الدونا شنية وان صفة هراء أيام كوارك صفات إله سبحانه وتعالى هل كان صفة الكلام أيام كواركنا sifat lkalaam aayado badan buu sheekhu keenay adilo badan buu keenay qur-aanka iyo sunada labadiiba ah intaa keliya kuma koobnay adiladu intaa waa ka badan yihiin aad iyo aad bay u badan yihiin maadaama kitaabkiis ka mukhtasar yahay sheekhu intaasuu kusoo gaabiyey wuxuu yihi faslun kalaam llahi tacaala ilahay kalaamkiisa waxaa sidaa loogu badiyo adiladana wax kale maaha ilaa ahla dalaal firqa baalla waxay qabaan hadalka aynu tilmaami doona hadal kayrkiisa ah oo waxay diidayaan ilahay subxaana watacaala inuu hadlay taasay diidayaan marka haddaba hadday diideen aayado aan la koobi karayno qur'aankii ah iyo axaadiis aan la koobi karayno nabiga aleyhi salaatu wasalaam laga warinayo saxiix ah intaas inay inkireen ha ogaadeen wa min sifaati illahi tacaala ilahay sifaatkiisa waxaa kamid a anahu alle mutakalimun inuu yahay mid hadlaya bikalaamin hadal qadiimin horeeyey yusmicuhu uu maqashiinayo minhu hadalkaasi man shaa ciduu doono oo min khalqihi addoomadiisa ah samicahu addoommada alle ee maqlay waxaa kamida muusa calayhi salaam minhu alle xaggiisu ka maqlay min gayri waasitatin wax iyadoo cid udhexaysa aanay jirin wa samicahu waxaa maqlay jibriil ayaa maqlay calayhi salaam sidoo kale waman qof ayaa maqlaya adina lahu warkaasi alle uu u ogolaaday inay maqlaan oo min malaa'ikatihi ah wa rusulihi iyo rusushiisaba wa anahu alla subxaanah yukalimu lmu'miniin mu'miniintuu la hadlayaa fi laakhirati maalinta aakhirada ee dambe ayuu la hadlayaa wayukalimuuna iyana way la hadli doonaan waya'danu lahum alle waa u ogolaan doonaa mu'miniinta fayazuuruuna rablciza jala wacala bay soo ziyaaran doonaan taasina adilo ayaa ina tustay sax ah aayadihii qur'aankana waa tilmaamayaan ru'yat allah caza wajal axaadiistii saxiixa ahaydna waawaa ina tusinaysaa ziyaarada ilahay lasoo ziyaaranaya subxaana wa tacaala wa min sifaati illahi tacaala alle sifaatkiisa haddaba waxaa kamid ah anahu alle mutakalimun inuu yahay mid hadlaya bikalaamin hadal qadiimin horeeyey qadiimin horeeyey macna ilahay subxaana watacaala horeyna waa u hadlay waana hadlayaa wayukalimu mata shaa m markuu doonuna hadlaya alle subxaana watacaala wa kayfa shaa siduu doonuna u hadlaya alle ciduu doonuna la hadlayaa khalqigiisa kamid ah hadalka mutakalimin bikalaamin qadiimin haddii la yaraahdo keliya sidaa lagu itlaaqo qaar kamid a ahla dalaalka ayaa waxay qabeen alle subxaana watacaala inuu hadlay waynu tilmaami doonaa ashaacirada kalaamkiisi inuu yahay kalaam azali oo qadiim oo sidaas oo kale ayay ku tilmaamayaan laakiin qur'aankan iyo waxyaabaha lamidka ah waxay ku tilmaami doonaan nooc kale waynu tilmaami doonaa haddii alle raalli ka noqdo subxaana wa tacaala haddaba kalaamka ilaahay waa kalaam qadiim ah cusubna oo jadiid ah markuu doonu hadlayaa siduu doonu u hadlayaa wuxuu doonunu ku hadlayaa ciduu doonunu la hadlaya alle subxaana wa tacaala waxa yiri karaya kalaamkiisa alle subxaana wa tacaala ma jirto anahu mutakalimun alla waa hadlaa bikalaamin buu ku hadlaa qadiimin hore yusmicuhu uu maqlayo alle maqashiinayo minhu hadalkaasi man shaa ciduu doono oo min khalqihi addoomadiisa ah alle ciddii hadal u diida subxaanahu watacaala waa cid alle subxaanahu watacaala inkirtay lanna maxaa yeelay qofka alle subxaana watacaala sifat alkalaam u diida wuxuu inkiray aayado badan oo qur'aanka ah alle wuxuu leeyahy subxaanah watacaala markuu tilmaamayey wakalama allahu muusa takliima waanahu subxaanahu watacaala alle subxaanahu watacaala wuxuu la hadlay nabiy llahi muusa isagoo alle qur'aanka uu ku leeyahay wakalama allahu muusa takliima alle waa la hadlay muuse hadal buu ilaahay la hadlay nooca hadalka alle subxaanahu watacaala khalqiga soo gaaritaankiisa saddex mid umuyaan in alle subxaanah watacaala biduuni waasita uu la hadlo sida nabiy llahi muusa loola hadlay nabiy llahi moxamedna loola hadlay salawatu llahi wasalaamu caleyh laylata usriya bihi habeenkii la dheelmiyey nabiga aleyhi salaatu wasalaam biduuni wasit u ahaa kaas isaga wax u dhexeeyey ma jirin waasitadu macnaha waa in jibriil soo qaado hadalkaasi oo ambiyada loo keeno hadalka ilahay waa soo gaaray lakin yaa soo gaarsiiyey jibriil baa soo gaarsiiyey jibriil ayaa soo gaarsiiyey marka hadalka hore waxa weeyaan inuu biduuni wasita soo gaaro wasita la-aan calaa tuul mubaashara in alla subxaanahu watacaala min waraai xijaab uu khalqigiisa kala hadlo iyo ha qeybta saddexaadna waxa weeyaan qeybta alle uu la hadlayo mu'miniinta maalinta qiyaamaha ah alle ay arkayaan oo ay lala hadlayaan subxaanahu watacaala taasina qur'aankii baa inoo sheegay alle subxaana watacaala markuu ka hadlayey fi suurati shura alle wuxuu yihi wama kana libasharin an yukalimahu allahu ila waxyan yani mubashara ila waxyan aw min wara'i xijaabin aw yursila rasula fayuxii biidni rabbih alle subxaana watacaala bashar inuu la hadla ma ahaanin ila waxyi haddii rusushiisii aw min wara'i xijaab waa labadii nooce ambiyada iyo rususha alleh qaybta hartay waa qaybta mu'miniinta ah rabbi uu la hadlayo subxaana watacaala fayukalimah wayukalimunah rabbi bay la hadlayaan rabbina waa la hadlayaa mu'miniinta maalinta qiyaamaha saddexdaa nooc weeyaan saddexda noocba waxaa inoo sugay adilada qur'aanka ah axaadiista saxiixa nabiga calayhi salaatu asalaam wa hada caqiidat asaxaaba wa salafa hadihi lumma ijmaacna weeyaan qofkii khilaafa wuxuu khilaafay haddaba intaasoo adilo ah falyati burhana daliilkiisa hala yimaada isagu alle sidoo kale wuxuu oranaya subxaanahu watacaala waqala aladina laa yaclamuuna lawlaa yukalimuna allahu aw ta'tiina aaya وqala اladina la yaclamuna lawla yukalimuna allah aw taأtiina aaya aayadii fi suurati lbaqara weeyaan mushrikiintii quraysheed iyo kuwii lamidka ahaa waxay yihahdeen lawla yukalimuna allah mu ilahay nala hadlo aw taأtiina aaya macna halkaasi waxay usugayaan ihbaat lilahi caza wajal anahu yukalim inuu alle hadlayo subxaanah watacaala lakin maxay doonayaan surca deg deg in ilahay kula hadlo subxaanah watacaala addunyadan meeshan iyadana ma aha maxalkeedii alle uu dadka la hadlayay subxaanah watacaala lakin ihbaat waxa ah inay usugeen ilahi subxaana watacaala kalaam marka aayaddani waxay la macno tahay aayaddii aan soo aragnay ee yadda sifadii ahayd waqalat ilyahuudu yad llahi maglula gullat aydihim walucnuu bima qaaluu ilahi subxaana watacaala waxay yihaahdeen oo bakaylnimada ilahay u nisbeeyeen subxaana watacaala waa laga anfiyey lakin sifadii ilahay ay tilmaameen oo ahaa yaddi ilahay waa usugay subxaana watacaala bal yadaahu mabsuuطatan yunfaqu kayfa yasha ilahay gacmihii subxaana watacala waa fidsan yihiin waa lanaga laga nafaqeeya addoomada alleh sidii la doono ayaa looga nafaqeynaya haddaba kuwan iyaguna waxay yihahdeen waqala aladina laa yaclamuuna lawla yukalimuna allahu aw ta'tiina aaya kadalika qala aladina min qablihim misla qawlihim tashabahat qulubuhum qad bayana alaayaati liqawmin yuqinuun kadalika qala aladina min qablihim gaaladii iyaga ka horeysayna sidaas oo kale yidhahdeen lawla yukalimuna allah mu ilahay nala hadlo marka waa shay ay usugeen o isbaat lilahi caza wajal sifat lkalaam inuu alla hadlayo subxaana watacaala alla wuxuu yihi subxaana watacaala gaaladii marka ay cudur daaranayaan maalinta qiyaamaha waxay oranayaan qaluu rabbana galabat calayna shiqwatuna wakuna qawma daliin rabbi bay la hadlayaan qaluu rabbana galabat calayna shiqwatuna fi suurati lmu'minuun galabat calayna shiqwatuna waxaa naga qaalib noqday shaqwinimadeenii shaqinimadeenii baa naga qaalib noqotay iyo xumaanteenii wakuna qawma daliin rabbana akrijna minha fain cudna faina zalimuun rabbi ow naartan naga saar haddaan u laabano camalkii xumaa aan soo samaynay oo kale faina zalimuun qala اkhsa'uu fiha wala tukalimuun yaa dhahay hadalkaa rabbi subxaanah watacaala qala اkhsa'uu fiha rabbi ilan rabbi bay la hadlayeen qaluu rabbana galabat calayna shiqwatuna wakuna qawma daliin ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون اخسأوا فيها kuhooga oo ku khasaara meeshan iyada ah وla تكلمون hana ila hadlina رabi wuxuu yihi سubحaanه وتaعالى tilka الرسل فضلna بعضهم على بعض minهم minهم man klm الله rusushii alle سubحaanه وتaعaلى qaarkood qaarka kale waa ka fadilay waxaa kamida rusushii alle minهم man klm الله mid ilahay la hadlay subxaanah watacaala sifat alkalaam waa saabit weeyaan marka lilahi caza wajal alle naftiisa usugay ambiyada alle inay ilahay la hadleen buu sugay alle subxaanah watacaala imaam ibnu khusayma raximah llah markuu baabeynayey sifat lkalaam alle u baabeeyey subxaana watacaala kitaab tawxiid wuxay kaga hadlay taqriiban ma yuqaarib arbaciina safxa afartan safxadood wax la eg ayuu kaga hadlay sifatu lkalaami lilahi caza wajal iyo radin uu radinayo jahmiyada iyo ashaacirada iyagu diidan ilahi subxaana watacala kalaamkiisa qolooyinka diidan radin uu radinayo tilka arusula fadalna bacduhum cala bacdi minhum man kalama allah warafaca bacduhum darajaat ilaha qaarkood sare buu uqaaday subxaana watacaala walama jaءa musa limiqaatina wakalamahu rabuh rabbi baa la hadlay subxaana watacaala nabiy llahi muusa rabbi hadalkiisii markuu maqlay qaala rabbi muxuu yihi arinii andur ilayk inaan ku arkaan doonaya qala lan taraani walakin انdur ilى اljabl fain istaqara makana fasaufa taraani reer bani israail markii miqaatka rabbi ay aadeen subxaanahu watacaala oo ay rabbi la kulmayeen nabiy llahi muusa waxyigii rabbi uu maqashiinayay kalaamka rabbi markay dhegaysteen qaluu ya muusa arina allaha jahra cod waa maqalnaa lakin waxay ihahdeen arina allaha jahra ilahay indhaha noo saar inaan aragnaan rabnaa faakhadathm asaaciqa waa halaagsameen kulligood marka meesha maxaa laga qaadanayaa inay rabbi kalaamkiisii maqleen laakin ay inkaar iyo juxuud u zaa'idisay oo yihaahdeen maya waxaan rabnaa rabbi inaan aragno taasaan doonaynaa imaam ibnu khuseyme raximah llah markuu u baabeeyey aayaddaas wuxuu yihi baabu dikri takliim illahi muusa alle subxaanah watacaala inuu la hadlay kalamahu muusa khusuusiyatan khasahu llahu biha alle inuu ku khaas yeelay nabiy llahi muusa min bayn rusul kalaamka inuu ku khaas yeelay ambiyada alle dhexdeeda ama nabiy llahi moxamed nacam ilahay waa la hadlay subxaana watacala laylata usriya bihi habeenkii la dheelmiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaa nabiga uu gaaray fawqa sabci samaawaat ilaa uu gaaray sidrat lmuntaha fa awxaa ila cabdihi ma awxaa alle u waxyooday addoonkiisa wuxuu u waxyoonayey subxaanah watacaala nabigana calayhi salaatu wasalaam uu rabbi subxaana watacaala u waxyooday shanta salaadood lagu soo farad yeelay mar walba uu rabbi ku noqonayo konton salaadood baa lagu farad yeelay nabiy llahi moxamed salawatu llahi wasalaamu caleyh markuu samada toddobaad ama talixaad yimaado cala ikhtilaafi riwaayaat nabiy llahi muusa ayuu u tegayey riwaayadaha qaarkood waxay leeyihiin samada toddobaad riwaayata anas fi saxiixeyn kusoo aroortay samada toddobaad buu ugu tegey riwaayadaha qaarkoodna waxay leeyihin maya samada lixaad buu ugu tegey toddobaadna nabiy llahi ibrahim buu ugu tegey anas wuxuu oranayey maxaa yeelay waa la saromariyey nabiy llahi muusa lifadli kalaami illahi caza wajal ilahay kalaamkiisa fadliga uu leeyahay darteeda loo saromariyey sanada toddobaad ama tilixaad loo geeyey nabiy llahi moxamed salawatu llahi wasalaamu aleyh mar walba wuxuu kusoo noqonayey muusa wuu ku oranayey ina ummataka laa tadiqu dalik ummadaada waxaa ma karayso rabbi u laabo waxaa ku tirahdaa rabbi iga khafiifi fasalhu takfiif nabiy llahi moxamed waa laabanayey waa laga fududeynayey waa soo noqonayay nabi muuse u imanayey maxaa lagu yihi shan baa layga fududeeyey noqo rabbi ku laabo fasalhu takfiif weydiiso fududayn ilaa iyo shan ay kasoo hartay wuxuu yihi noqo rabbi ku noqo takfiif weydiiso ambiyada alle naxariisteeday ku tusinaysaa inay khalqiga ugu naxariis badnaayeen wahakada atbaacu rusul walambiya khalqiga alle waa ugu naxariis badan yihiin irxamuu man fi lardi yarxamkum man fi samaa idan nabiy llahi moxamed salawatu llahi wasalaamu aleyh xadiiska waxaan ka qaadanayna inuu rabbi la hadlayo subxaana watacaala mar walbaba uu sare noqonayo samada toddobaad sitrat lmuntaha uu gaarayay rabbina subxaana watacala akhiiran uu ku yihi inaha khams shan weeyaan lakin konton weeyaan min xaysu اlأjr liana alxasanatu bicashri amhaaliha shantaasi salaad walbaba ajarkeedu toban mar baa loo laalaabaya haddii qofka laga aqbalo inama yataqabal اllahu min almuttaqiin allana wuxuu ka aqbalayaa dadka mutaqiinta ah qofkii laga aqbalo toban mar baa loo laalaabaya ila sabcamiati ضacfin ila aضcaafin kasiira ilahay keliya uu garanaya subxaana watacaala alxasanatu bicashri amhaaliha idan shantii salaadood maxay la mid yihiin konton salaadood allana subxaana watacaala nabiy llahi moxamed wuxuu ku yihi waa shan aniga qowlkaygana sidaasuu ku sugnaaday khalaas nabiy llahi moxamed tiibuu la soo degay nabiy llahi muuse haddaba waa lagu khaas yeelay min bayn rusul waxaa khusuusiyada la wadaagay nabiy llahi moxamed salawatu llahi wasalaamu caleyh nabiy llahi moxamed ayaa la wadaagsaday arrinta iyada ah ama axaadiista kusoo aroortay waa tiro badan yihiin sifatu lkalaami lilahi caza wajal waxaa kamid ah xadiis cadiy bna saabit laga warinayey cadiy bna xaatim wuxuu oranayay rasuulka alayh salaatu wasalaam ma minkum min axadi ila sayukalimu allaha ywma alqiyamati laysa baynahu wa baynah turjumaan laysa baynahu wa baynah turjumaan ma min axad ma jiro qof idinka mida ma minkum min axadi ila sayukalimu rabuh ila sayukalimuhu llah wa lafdi kale sayukalimu llah ilaahay buu la hadlaya subxaana watacaala cayaanan wa shafaahatan ilahay buu kula hadlaya subxaana watacaala yani marka laleeyahy sayukalim llah kalaam weeyaan qofku waa hadlaya allana waa hadlaya subxaana watacaala waa kalaam qofku uu maqlayo qofka markuu hadlana alla waa maqlaya subxaana watacaala alla waa maqlaya subxaana watacaala xadiidka isaga axmed ibn xambal baa werinaya bukhaari muslim baa werinaya imaamu tirmidi baa werinaya ibn abi caasim baa werinaya ibn khuseyme fi tawxiid waa ku werinaya xadiidku haddaba bukhaari muslim hadday werinayaan laa yaxtaaj an naqul inahu صaxiix bal fi صaxiixayn buu ku sugan yahay jaabir bn cabdillah sidoo kale radi allahu tacaala canhuma wuxuu oranayey xadiidkii isaguna xasanka ahaa waxaa werinayay imaamu tirmidi waxaa werinaya ibn abi caasim musnad imam axmed waa ku sugan yahay sanadkiisu waa xasan weeyaan wuxuu yihi jaabir bn cabdillah yowma uxud markii dagaalka u dhacay xadiis dheer buu ahaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa jaabir wuxuu ku yihi jaabirow ma og tahay alle subxaanahu watacaala ma og tahay maada qaala rabuk alaa akhbaruk bima qaala allahu liabik maku waramaa waxa alle subxaana watacaala uu ku yihi aabahaa jaabir wuxuu yihi bala nacam ya rasuul allah iga waran rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam wama kallama allahu axad ila min wara'i xijaab ilahay lamuunan hadlin qof ilaa hadduu la hadlaya min waraa'i xijaab buu kula hadlayey sida reer bani israa'iil loola hadlay oo kale markay codkii maqlaynaya yidhahdeen arina allaha jahra ilahayna tus nabigu wuxuu yihi alayhi salatu wasalaam ila abaak aabaha mooyaane kalama allahu abaaka kifaaxa ilahay waa la hadlay aabaha kifaaxan yani cayaanan buu ilahay ula hadlay subxaana watacaala inuu la hadlay waxaa caddaynaya rasulku wuxu yihi alayhi salaatu wasalaam faqaala ya cabdallah yani jaabir bn cabdillah ba la yihahdaa ya cabdallah wuxuu ku yihi addoonkanow dhegayso cabdullahiyow taman waxaa doonta damac oo iweydiiso waxaa ballan a inaan ku siinayo maxaa weydiistaa rabbi subxaana watacaala gazwat uxud baa lagu dilay shahiid weeyaan taman waxaa doonta weydiiso calaya an ucطiyaka waxaa korkayga ahaaday inaan ku siiyo markaa ayuu wuxuu yihi rabbi irjicni ilahu i celi adduunyada hala isoo dilo mar labaad waddadaada hala igu soo dilo rabbi wuxuu yihi subxaana watacaala maya sabaqa qawl sabaqa mini alqawl waxaa aniga iga hormaray xaggayga hadal kaasoo muxuu rabbi leeyahay inahum laa yurjacuun qof dhintay inaan dib loo celinaynin qof dhintay baa dib loo celinaya suurtagal ma aha inaan la celinaynin ayuu alle ballan qaaday subxaana watacaala ma dhici karaysaa qof dhintay haddaba inuu soo noolaado ya akhwani khusuusiyaad waa dhici karaysaa afraad mucayan ah horay u dhacay waa jirtaa waa dhici karaysaa walidalika imam ibn ljawzi raxmat ullahi tacala caleyh risaala ayuu leeyahay uu kaga hadlaya arrintaa iyada ah risaala ayuu leeyahay uu kaga hadlaya arrintaa iyada ah liman takalama bacda mawti yani qof hadlay oo noolaaday markuu dhintay kadib waxaa kamid ah axad min asaxaaba ridwan allahi tacala calayhim axad min asaxaaba ridwan allahi tacala calayhim wa taasina waxa weeyaan umuur khusuusiyaad ah laakin qof dhintay oo soo noolaanaya lama sheegin lama sheegin ama umuurahaasi inay dhaceen hada thaabit saxiixna weeyaan thaabit weeyaan saxiixna weeyaan way dhaceen arrimaha iyaga inuu soo noolaaday qof dhintay ama uu hadlay qof dhintay laakin ma baaqi noqday adduunyadii ma ku baaqi noqday maya maya ma baaqi noqonin waa laga yaabaa laxabaad iyo waxyaabo yar muddo yar inay noolaayeen lakin inay dhinteen waxaa kamid ah nabiy llahi ciisa alayhi wala nabiyina asalaatu wasalaam inahu kana yuxyi lmawta biidn illah inuu nooleyn jiray dadka dhintay lakin biidn illah uu ku nooleynayey biidn illah uu ku nooleynayey idan sabaqa mini alqawl aniga xaggayga waxaa ka horumartay qowl inahum laa yurjacuun inaan la celinaynin haddaba wuxuu yihi rabbi haddaan la celinaynin iga gaarsii dadka iga dambeeya xaaladda aanu nahay annaga dadkii uxud lagu dilay rabbi oo iga gaarsiiye faanzala allahu caza wajala waa xadiis weeyaan faanzala allahu caza wajala alla wuxuu soo dejiyey subxaana watacaala walaa taxsabana aladina qutiluu fi sabiili illah alaaya fi suurati ali cimraan aakhirkeeda ah walaa taxsabana aladina qutiluu fi sabiili illah aayaddaasa alle soo dejiyey subxaanah watacaala marka xadiiska isaga ana wuxuu inoo sugay in alle subxaanah watacaala iyo addoommadiisa ay wada hadlayaan صفة الكلام لله عز وجل inay saabit tahay qofka inkirana inuu inkiray صفة min صفاaت الlahi جلa وaعalى صفة kamid a ilahay صفاaتkiisa سubحaanaه وataعalى xadيiث abu هurayra uu warinayay رadي الlahu taعalى عanه وأرضاه wuxuu oranaya rasuulka salawat الlahi وaسلام عalيه تkفl الlah عزa وجل لman جahda في sabil في sabiilه alla waa kafaalo qaaday subxaanaه وataعalى qofkii ku jihaada ee ku baxa wadadiisa laa ykriجhu min beyti isagoona gurigiisa aynan ka saaraynin ila الجihaadu fi sabiilه wadada alle ku dagaalamitaan uu ku dagaalamayo watasdiiq kalimaati maxalushaahidka kan weeyaan watasdiiq kalimaati kalimaadka iyo warka alle subxaana watacaala rumayn uu rumaysan yahay kalimaadka alle rumayn uu rumaysan yahay subxaana watacaala an yudkilahu ljanata wayarjicahu ila maskanih inuu ilahay subxaana watacaala geliyo jannadiisa hadduu dhinto ama inuu celiyo gurigiisa u celiyo isaga oo nabadgelay oo la laabanaya haniima ama la laabanaya ajar ajar la laabanaya xadiiska isagaa bukhaariyo muslim baa warinayaan imaamu muslim wuxuu warinayay macnaha lafdiga isaga waa lafdiga bukhaari uu leeyahay bayhaqina waa warinaya fi lasma wasifaat sidoo kale waxaa kamid ah xadiiska abi musa alashcari radi allahu tacala canhu waardah isaguna saxiixa ahaa aynu wada garanayno ya rasuul allah alrajulu yuqatilu shujaaca wrajulu yuqatilu anafa wrajulu yuqatilu yuqatil markii la sheegay rasuulku wuxuu yihi alayh salatu salaam man qatala litakuna kalimat llahi hiya alculya fahuwa fi sabiili illah qofkii dagaalama inay kelimada ilaahay noqoto hiya alculya mid saraysa fahuwa fi sabiili illah xadiiska isagana wuxuu sugay inuu ilahay leeyahay kalaam subxaana watacaala kalimat llah marna jamac baa laga dhigaa marna mufrad baa laga dhigaa lana kalaamku kelima weeyaan kelimaduna hadday tarkiib noqoto kalaam weeyaan kalaam weeyaan imam alajuriy raxmat llahi tacala alayh fi kitaab shariica marka uu ka hadlayey hadal aad u cajaa'ib badan buu kaga hadlay sifat lkalaam lilahi caza wajala markuu sugay ba u baabeeyey ayuu wuxuu yihi raximah llah baabu dikri aliman liana alqur'ana kalaam اllahi caza wajal وأna kalaamuhu jala wacala laysa bimakluq wman zacma ana alqur'ana makluq faqad kafar marka ayuu wuxuu yihi imaamka isaga ah raximah llah iclamuu raximana allah waإiyaakum ana qwl اllahi caza wajal أن qول المسلمين اعلموا رحمنا الله وإyاكم أن qول المسلمين الذين lm تزق قلوبهم عن الحق ogow qowlka ay leeyihiin مسلimiinta kuwaasoo qلوubtooda aynan ka ilanin on ka leexanin حقa ووافqوا للرشhاaد قديما وxadيثا isla markaana waafqay hanuunka kuwa horeeyey iyo kuwa dembeeyeyba waxa weeyaan أن القرآنa كلام اللhi عزa وجل inuu qur'aanku yahay kalaamka ilahay laysa bimakluq maaha makluq qur'aanka maxaa yeelay liana alqur'ana min cilmi illahi tacaala qur'aanku waa cilmiga ilahay weeyaan wa cilmu llahi laa yakunu makhluqan cilmiga ilahayna makhluuq ma noqon karayo caza wajal marka ayuu hadalkiisi sii watay wuxuu yihi dalla cala dalika alqur'an wsuna wa qawli صaxaabati ridwan allahi calayhim waxaa halkaa kutusinaya qur'aankii waxaa kutusinaya sunadii qowlka saxaabada ayaa kutusinaya waqwl aimati lmuslimiina raximahum allahu tacala laa yunkiru hada ila jahmiyan ila jahmiyun arrinta iyadaa ma inkiri karaya ilaa qof jahmi aho khabiis ah mooyaane wljahmiyu cinda alculama wاljahmiyatu cinda alculamaai kafir aw kufaar saas yihi kafiratun وqala allahu caza wajala qul ya ayuha الnas inii rasul اllahi ilaykum jamiica aladi lahu mulk الsamawati wاlard la ilaha ila huwa yuxyi wayumiit faaminuu biاllahi wالnabiy اlumiy aladi yuminu billah wakalimaatih nabiy umiy aladi yuminu alnabiy اlumiy aladi yuminu biاllahi wakalimaatih wahuwa alqur'an buu yihi imam muxamed ibn xusein alajuriy abu bakr alajuriy fi kitaab الshariica marka ayuu wuxuu yihi sidoo kale alle wuxuu yihi subxaana watacaala alle lam yazal markuu tilmaamayay lam yazal illahu tacala caalima mutakalima samiica basira bisifaati qabla khalqi alashya alle subxaana watacaala lam yazil illah horan ogama zuulin haddana ka zuuli maayo alle inuu yahay caalim inuu yahay mutakalim hadlaya samiic inuu yahay oo basiir yahay bisifaatihina uu ku yahay alle subxaana watacaala qabla khalqi alashya intuuna waxan oo dhan uusan abuurin lanna khalqigu waa dambeeyey sifaatkan allana waa horeeyana waa qadiim weeyaan sifaatkan allana waa qadiim weeyaan qur'aanku waa kalaam allah waa cilm llah weeyaan cilmiga allana waa qadiim weeyaan qadiim weeyaan sidoo kale xadiidkii waxaanu soo aragnay markii aanu sifatulyad tilmaamaynay xadiidkii bukhaari muslim iyo keyrkoodaba ay warinayeen xadiidkii doodii dhex martay nabiy llahi aadam wa nabiy llahi muusa calayhima wacala nabiyina asalaatu wassalaam nabiy llahi muusa uu yihi anta aadam adigu soo maahid aadam khalaqaka allahu biyadih waasjada laka almalaaika wanafakaka fi fiika min ruuxi alla subxaana watacala gacantiisa kugu abuuray malaaigtii uu ku sujudsiiyey isla markaana ruuxdiisa uu kuga afuufay maxaad geedii u cuntay oo aad jannada nooga soo saartay nabiy llahi aadamna wuxuu yihi anta muusa sow adigu ma ahid muuse wafaaka allahu birisaalati wabikalaami ilahay waa kuu doortay subxaana watacaala risaaladiisa iyo kalaamkiisa wakataba laka tawraata biyadi riwaayadaha qaarkood oranayeen wakhafa laka biyadi waa kuu qoray gacantiisa kuuga qoray tawreedna marka istafaaka allahu birisaalati wabikalaami ilahay kalaamkiisa kuu doortay subxaana watacaala xadiiska isagana wuxuu inoo sugay marka sifatu alkalaam lilahi thabit caza wajal inay u tahay axaadiis aad u tiro badan ayaa tilmaamaya waxaa lamid a xadiiskii nuzuulka markaynu sifatu nuzuul soo tilmaameynay lilahi caza wajal alla inuu usoo dego subxaana watacaala ila samaai dunya marka ay harto sulut lail alakhiir qaybta u dambaysa rabbina uu leeyahay subxaana watacala kama fi riwayat ibni khuzayma ana almalik ana almalik man tha ladi yas'alunii faacطiyah man tha ladi yadcunii faastajiibu lah man tha ladi yastagfirunii faagfiru lah waayo kan i dembi dhaaf weydiisanaya on u dembi dhaafa kan wax i weydiisanaya oo aan siiyaa kan saas u leeyahay subxaana watacala uu ku celcelinaya rabbi subxaana watacala wdalik falaa yazaalu kadalika ila alfajr ila alfajr alle ka zuuli maayo subxaana watacala inuu taa ku celcelinayo bal acdama shay waxyaabaha ugu waaweyn alle uu ku ciqaabo subxaana watacala kaafiriinta maalinta qiyaamaha wax kale ma aha ila ilahi subxaana watacala inuusan fiirinaynin oo la hadlaynin dadka kaafiriinta mooyaane laa yukalimuhum allahu yawma alqiyamati walaa yuzakiihim walahum cadaabun aliim laa yukalimuhum allah caza wajal ilahay la hadli maayo marka waxa ugu weyne lagu ciqaabo gaaladii waa maxay inay tahay ilahay subxana watacala inuusan la hadlaynin walidalika culimadu waxay yidhahdaan kalaaman fiihi raxma waxaa loola jeedaa hadal raxmadi ku jirto oo ila ilahay waa la hadlayaa oo waxaanu soo aragnay qala اkhsa'uu fiha wala tukalimuun qaluu rabbana ahrij min ahrijna minha fain cudna faina zalimuun qala اkhsa'uu fiha wala tukalimuun qala اkhsa'uu fiha wala tukalimuun waxaa lamid a aayado badan oo qur'aanka ah rabbi uu la hadlayo subxaana watacaala ahlu naarka idan kalaam fiihi raxma rabbi kula hadli maayo subxaana watacaala luqsi iyo liin uu ku jiro marna lagula hadli maayo rabbi wuxuu yihi subxana watacala walaa yukalimuhum allahu walaa yanzuru ilayhim ywma alqiyamati walaa yuzakiihim aayadii kale rabbi u oranaya subxana watacaala imamna imam albayhaqi raximah llah fi kitaabihi alasma wasifaat markuu sifada iyadaa ka hadlayay abwaab badan buu sameeyey waxaa kamid ahaa wuxuu yihi baab isbat yani baabu ma jaa fi isbati sifati alqawli wa huwa alkalaamu cibaaratani can macnan waxid qawl iyo kalaam waa laba cibaaro oo hal macno kutusinaya labaduna ay sugayaan isbat lkalaami lilahi caza wajal aw isbat sifat alqawl lilahi caza wajal inuu alla leeyahay subxaana watacaala maxaa kamid ah waxaa kamid a iftitaaxa nabiga alayh salaatu wasalaam uusan ka tegi jirin kaanama inuu nabigana dareensiinaya salawatu llahi wasalaamu alayh isbat sifat kalaami lilahi caza wajal nebigu wuxuu dhihi jiray salawatu llahi wasalaamu alayh asdaq lxadiisi kalaam allah war war la sheego waxa u run badan kalaam allah ilahay hadalkiisa subxaana watacaala waman asdaqu min allahi xadiisa waman asdaqu min allahi qiila war yaa war la sheega kaga run badan ilahi subxaana watacaala cidina idan halkaasi waxay inoo sugtay sifatu lkalaami lilahi caza wajal qala shaykhu raximah llah wa anahu subxaanah alle subxaanahu watacaala yukalimu waa la hadlaya almu'miniin mu'miniintuu la hadli doonaa alle fi laakhirati buu la hadlaya wayukalimuunahu allana way la hadlayaan iyagu waya'danu lahum alle waa u idmaya oo fayazuuruunah rabbi bay soo ziyaaranayaan ziyaarada alle subxaanahu watacaala waa saxiix weeyaan oo waxaa inoo sugaya axaadiista saxiixa nabiga calayhi salaatu wasalaam dadka mu'miniinta inay leeyihiin yawm lmasiid yawm lagu magacaabo adduunyad adduunyada waxaa loo yaqaanaa yawm aljumuca fadaaisheeday kamid tahay xadiiskuna waa saxiix weeyaan fadaaisha yawm aljumuca ay leedahay yawm aljumuca inay tahay yawm sharaf iyo qiima kule cinda almuslimiin allana subxaana watacaala uu ka habaabiyey oo dhinac mariyey yahuud iyo nasaara inay qaateen yawma sabti yahuudi nasaarana ay qaadatay yawma alaxad nebigu yihi alayhi salatu salaam annaga ka horeyna waa yawma aljumca weeyaan annagaana ka horeynayna yawma alqiyaama yawma almazid waxa weeyaan nebigu wuxuu yihi alayhi salaatu wasalaam mu'miniintu maalin bay leeyihiin suuq jannada ku yaalla isugu imanayaan meesha iyada ay kuso markay isugu yimaadaan rabbi bay arkayaan subxaana watacaala raggi oo dhan weeyaan halkaasay isugu imanayaan dumarkii iyo xurulciyntiina waxaa lagaga soo tegay jannada khaymooyinkeedii iyo tendhooyinkeedii marka ayay waxay arkayaan rabbi subxaana watacaala waxay ziyaadsanayaan jamaal iyo qurux bay ziyaadsanayaan way laabanayaan ehelkoodii bay u laabanayaan markaasay waxay ku leeyihiin ehelkii baa lagu dhahayaa isdadtum jamaalan haweenkoodii iyo markay u laabtaan xulal ceyntii waxaad soo ziyaadsateen aragtidii ilaahay jamaal iyo qurux baad soo ziyaadsateen idinkuna sidoo kale qurux iyo jamaal baad ziyaadsateen marka labada qoloba meeshooday rabbi ka arkayaan subxaana watacaala qolooyinkana iyagoo tendhooyinkooda iyo guryahooda iska joogay arkayaan qolooyinkana iyagoo yawma aljumca siday u tahay adduunyadii maalin ay kulmo oo dadka muslimiinta ay kulmaan maalin iyo habeen ma kala lahaa jannadu kulli waxa weeyaan iftiin aan qoraxna lahayn qabowna lahayn iyo iftiin waxaa lamid a xadiiskii cabdullahi bni mascuud warinaya cabdullahi bni cabbaas abu hurayra xadiisku waa saxiix weeyaan xadiiska isaga wuxuu oranayey rasuulka alayh isalaatu wasalaam wuxuu ka waramay waxyigii ilahi subxaanahu watacaala lacalla inuu noo yimaado sheekhu keeno waxaa lamid a xadiiskii rasuulka alayh salatu salaam uu warinayey صaxiixa isaguna in allaha ida axaba in allaha ida axaba rajula naada lijibriil allah hadduu qof jeclaado wuxuu u dhawaaqaa jibriil fayaqul ya jibriil inii axbabtu fulana faaxiba jibriilow anigu waxaan jeclaaday hebel e jeclow fayuib la fayuxibu jibriil wayunaadi jibriil ahla asamaa jibriil wuxuu u dhawaaqaa ahla asamaa oo wuxuu ku yihahdaa ilahay baa jeclaaday fulan ee jeclaada fayuxibuna fayunzil allahu caza wajal almaxabata ila alard ilahay wuxuu usoo dejiyaa maxabadiisa dhulka waxaa jeclaada addoomada ilahay muminiinta ah addoomada ilahay ee muminiinta ah ayaa jeclaanaya sidoo kale bukdiguna waa lamid hadduu qofka ilahay naco subxana watacala jibriil buu ku leeyahay nac ilahay baa nacay samadaa laga nacaa dhulkaa laga nacaa marka iyada ah meesha waxaynu ka qaadanaynaa sifat alxubi walbukdi lilahi caza wajal horaan usoo aragnay sidoo kale sifat alkalaam lilahi caza wajal inay saabit tahay subxaana watacaala ay alle usugan tahay axaadiis aada u tiro badan baa tilmaamaya marka aan la koobi karaynin laa tucaddu walaa tuxsaa wax la koobi karaya ma aha waya'danu lahum fayazuuruuna qaala tacaala alla wuxuu yihi wakallama allahu muusa takliima wakallama allahu ilaahay waa la hadlay muusa muuse waa la hadlay takliiman hadal buu la hadlay hadal buu ilahay la hadlay wa qaala subxaanah alla wuxuu yihi ya muusa isagoo la hadlaya yaa loo dhawaaqaa yaase dhawaaqaya waxa loo dhawaaqaya waa muuse waxa dhawaaqayana waa rabulciza jala wacala ya muusa ini istafaytuka aniga ayaa ku doortay cala annaasi dadkan kaa dhex doortay oo waxaan kuula doortay birisaalati aw birisaalati birisaalati risaaladayda ayaan kula doortay wa bikalaami hadalkaygana waan kuula doortay hadalkaygaan kuu doortay on dadka kaa dhex doortay risaaladayda iyo inaad qaadidna waan kuu doortay baa rabbi yihi subxaana watacaala وqاla tacalى alla wuxuu yihi minhm man klma اllah tilka الrusul weyan fadlna bacdhm عalى bacd minhm man klma اllah waxaa kamida mid ilahay la hadlay وqala tacalى وqala subxaanه wuxuu yihi wma kana libashari qof bini aadam uma ahaanin an yukalimahu اllah inuu ilahay la hadlo ila waxyan inuu kula hadlayo mooye aw min waraءi xijaab xijaab gadaashi inuu kala hadlayo alle unan arkaynin waa sidii habeenkii nabiy llahi muusa loogu dhawaaqay geedii markii uu arkay watan waqaala subxaana wuxuu yihi falama ataaha nuudiya ya muusa inii ana rabuk nabiy llahi muusa waxaa la yihahdaa isaga oo kasoo tegey ninkii ay ku heshiiyeen labadii gabdhood fi suurati lqasas alla uu ku tilmaamay subxaana watacaala qala ma khatbukuma qaalataa laa nasqi xata yusdira rica waabuna shaykun kabiir fasaqaa lahuma labadii gabdhood xishoonayay dadkan ilaa ay ka baxaan raggan ay ka fulaan ceelka markaa kadib baan anagana arigeena waraabsanayna bay yihahdeen fasaqaa lahuma nabiy llahi muusa raggii buu dhex galay waa u waraabiyey arigoodii leanna iyagaa waxay yihahdeen wa abuna shaykun kabiir aabaheenna waa nin oday oo waayeel ah meeshiisuu iska seexday nabiy llahi muusa geedkiibuu iska hoos seexday isagoo gaajaysan oo rafaadsan baa la yihahdaa qaala rabbi inii lima anzalta ilaya min khayrin faqiir rabbiga waxaad isiisay oo quwa iyo xoog iyo risaalo iyo wax walbaba ah min khayrin faqiir sabool baan ka ahay halkaasuu iska seexday markaasaa fajaat ixdaahuma tamshi cala istixyaa midood baa timid iyadoo xishood uu ku jiro lana hadashay ina abi yadcuuka liyajziyaka ajra ma saqayta lana qisada ayadaa waynu naqaanaa nabiy llahi muusa waa u yimid odaygii بعض الروايات آباء- بعض المفسرين بقى waxay oranayaan هو نبي الله شعيب wuxuu ahaa نبي الله شعيب لكن صح maaha لأن نبي الله شعيب iyo نبي الله موسى زمن maynan wada joogin ليس بزمن واحد هل زمن maynan wada ahayn culimada muxaqiqiinta siday sugayaan ma aha shucayb nabiy llahi shucayb ma aha nabiy llahi shucayb ma aha aslan waa shucayb kale hadduu jirana waa shucayb kale weeyaan waa sida maryama markay la hadlayeen ay ku yidhahdeen ya ukta haaruna ma kana abuki imra'a saw wama kanat umuki bagiya ya ukta haaruun haaruun waa laashiisay haaruunkii nabiy llahi muuse la dhashay bay ula jeedaan idan nabiy llahi ciisa hooyadii maryama ah iyo haaruun nabiy llahi muuse isku zaman miyay ahaayeen may boqolaal sana udhexaysay laakiin maxay ola jeedaan culimada mufasiriintu waxay yidhahdeen yani waxay ola jeedaan xagga wanaagay isaga shabahayaan ta kale xagga nasabkii iyo wixii lamid ah liana maryama kanat min bani israa'iil reer bani israa'iil bay ahayd idan xagga nasabkii walaalo inay yihiin baa dhici karaysa ama imaadeer iyo wixii lamid ah calaa yati xaal macna saas oo kale ay ola jeedaan haddaba tanina waa lamid weeyaan شعيبكan isagaa waa nin صاalx u ahaa lakin aصlan ma aha نabiy الlahi شhucayb marka waxay ku ballameen qaal an تأjurni ثamaniya xijaj ayu ayuu kula heshiiyey fain atmamta caشhaرa famin cindik yani toban haddaad ii dhamaysto sideed sano inaad ii raacdo gabadhay baan ku siinaya lakin shart waa maxay inaad ii raacdid arigan isagaa sideed sano xoolahan inaad ii raacdo sideed sano haddaad toban ii dhamaystirtana wanaag weeyaan nabiy llaahi muuse markii wacdigii iyo ballantii ay gaartay oo waktigii dhammaaday reerkiisuu soo kaxaystay meel cidlo iyagoo marayaan ayuu waxaa la yidhaahdaa habeen ah oo mugdi ay tahay oo roob da-ayo isagii gabadhii u qabay weeyaan keliya xaaskiisa ahayd cidlo weeyaan meel cidlo bahgooyuu marayaa waa dhaxamoodeen dab ma haystaan waxba ma haystaan ayuu wuxuu arkay dab baxaya markaasuu wuxuu ku yidhi halkan igu sii sog dabkaasaan wehel ka doonaya amaan nooga soo qaadaya dhimbil nooga soo qaadaya dabkii markuu meesha yimid falama ataaha nuudiya ya muusa geedkii geed buu ahaa nuur buu noqday wix maba ahaba dab waa loo dhawaaqay inii ana rabbuk anigu waxaan ahay rabbiga muuse dhegayso misaalaa la saaraya saacadda ayada ah kalaam baa la saaraya war baa lagu soo dejinaya amar baa la siinaya وqاl سubحaanه all wuxuu yihi iنii ana اllah laa ilaha ilaa ana faacbudni inii ana اllah inii anigu ana allahu alle aniga weeyaan inii anigu ana allahu aniga alle ah laa ilaha alle ma jiro xaq lagu caabudo ilaa ana aniga mooyaane faacbudnii icaabud ba rabbi yihi aniga icaabud وغayru jaaizin haddaba ayadda markaynu fiirino وغayru jaaizin waxaanan marnaba suurtagal ahayn oonan banaanayn an yaqula hada warkaasi inuu yiraahdo axada qof hayr allahi ilahay ka soo haray ma dhihi karaa qof inii ana allahu laa ilaha illa ana faacbudni maya suurtagal maaha laa malag baanan dhihi karaynin walaa nebi baanan dhihi karaynin walaa gayra dalika ayaanan oran karaynin wa qaala cabdullahi bna mascuud xadiidku waa marfuuc weeyaan waa xadiisa cabdullahi ibna cabaas iyo waxaa werinaya abu hurayra radi allahu tacala canhuma radi allahu tacala canhum ajmaciin xadiidku waa marfuuc bl riwaayadan cabdالlahi بn mascuud iyadoo marfuuca ibn khusayma ayaa werinaya fi صaxiixi min riwaayati abu mucaad moxamed ibn khadimin can اlacmash can musa an wuxuu ka warinaya markaasi masruuqin can cabdillahi bn mascuud sanad noocaas oo ku imanaya صaxiixa an cabdillahi bn mascuudi radi allahu tacala canhu qala qala rasul اlahi salى اllah alيه wasalam weeyaan xadiis dheer buu ahaa ida takalama allah bilwaxyi ida takalama allah hadduu alle ku hadlo bilwaxyi waxyi uu ku hadlo samica sawta sawtkiisa iyo codkiisa waxaa maqla ahla asamaa ahla asamaa baa maqla codka isagaa waxaa maqla ahla asamaawaat xadiiska abu hurayra wuxuu oranayey alle markuu hadduu doono inuu waxyoodo takalama bilwaxy ilahay waa hadlaa waxaa maqlaya waxyigaa isaga ah xamalat alcarsh waxaa maqlaya jibriil jibriil markaas ayaa malaa'igtii waxay ku yihaahdeen waxay ku yihaahdaan maada qaala rabuk ya jibriil yani ilahay markuu hadlo subxaana watacaala waxyi weeyaan waxyigaasina waxa weeyaan waxyi aan codkiisa iyo dhawaaqiisa iyo hadalkaas isaga wax loo adkaysan karaya maaha malaa'igta oo dhan baa wada dhacaysa markaasay markay soo miirsadaan waxay jibriil ku oranayaan maada qaala rabuk muxuu rabbigaa yihi qaalu lxaq rabbi wuxuu yihi xaq hadal xaq ayuuna rabbi ku hadlay subxaana watacaala sidaas u dhahaya jibriilna xadiidka abu hurayra ayaa sidaa odhanayay ida takalama allah sifatu lkalaam marka halkan waa saabit lilahi caza wajal xadiiskaasa inoo sugay xadiiskuna waa saxiix ida takalama allah hadduu alla hadlo bilwaxyi buu ku hadlaa samica sawtahu codkiisa waxaa maqla ahla asamaawaat meeshanna waxay inoo sugtay in alle hadalkiisa subxaana watacaala uu yahay mid ka kooban xuruuf ana sawtka codku wuxuu ka kooban yahay xuruuf murakab ah weeyaan marka kalaam allahi caza wajala sawtka ilahi subxaana watacaala xuruuf weeyaan murakab ah waxaan inoo cadaynaya qur'aanka lana alif lam mim xam mim iyo qur'aanka intiisa kale kul waa kalaam اllahi weeyaan subxaana watacaala alqur'aan kalaam اllahi caza wajal ilahay warkiisi iyo hadalkiisii weeyaan xuruf buna ka kooban yahay warawaa cabdullahi bna unaysin wuxuu wariyey can الnabiyi salى اllahu alayhi walih wasalam anahu qaal nabiga alle inuu yihi yaxshuru اllah ilahay baa soo kulminaya alkhalaa'iq ywma alqiyaamati buu soo kulminaya xufaatan curaatan curaatan xufaatan gurlan buhma fayunaadiihim bisawtin yasmacuhu man bacud kama yasmacuhu man qarub ana almalik ana adayaan yaxshuru llahu ilaahay baa soo kulminaya alkhalaa'iq khalaa'iqdu ilahay soo kulminaya yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ah xufaatan waa maxay curaatan waa maxay iyagoo qaawan xufaatan kabala gurlan buuriqab ah buhman wada madmadow qofku markaad tilmaamaysid siduu yani cayr u yahay waxaad leedahay waa cayr madow cayr fara madow ma fara madooba laakin macnahu waa maxay waxba ma haysta weeyaan kuwana siday u qaawan yihin waa madow yihin waa sida hooyadood ku dhashay weeyaan kama bada'na awala khalqin nuciiduh wacdan calayna ina kuna faaciliin marka waa wacdi iyo ballanqaad ilahi subxaana watacaala kama bada'na awala khalq khalqiga markii ugu horreysa sidoo lagu abuuray qof isagoo dhar qabo hooyadii ay dhashay miyaa jira miday cawradii adsuran tahay hooyadii ay dhashay ma jirto abadan sidaas ay hooyadaa kuu dhashay baa hadhowna lagugu soo saaraya qof isagoo gudan dhashayna ma jiro sidaa isagoo ah baa lasoo saaraya haddaba qof walba kama bada'na awala khalqin nuciiduhu wacdan calayna waa ballanqaad aniga xaggayga saacadii baa leeyahay subxana watacala ina kuna faaciliin waana yeelaya rabاlciza jala wacala waa yeelaya fayunaadiihim alle markuu soo saaro dhammaan khalaa'iqdii waa u dhawaaqayaa bisawtin cod yasmacuhu uu maqlayo man bacud qofka ka fogi kama yasmacuhu siduu u maqlayo man qarub ka dhow ka dhow iyo ka fog isku siday u maqlayaan haddii aynu isticmaalno microfoonkii wixii lamida qolada ka ag dhow microfoonka dhagaha jabaya qolada fog lakin inay wax maqasho waa laga yaaba hadduu kasii fogaada inuusa waxba maqlin baa dhici karaysa qofku hadduu dhawaaqo ka agtaada fadhiyo inuu ku yiraahdo waxaa dhici karaysa war codka hoos u dhig dhegihii baad najabisay laakin qofka kaa fog inuusan ku maqlin laakin rablciza jala wacala sawtkiisa iyo codkiisa iyo kalaamkiisu waa ka duwan yahay intaa yasmacuhu waxaa maqlaya man bacud qofka ka fogaaday kama yasmacuhu siduu u maqlayo man qarub qofka u dhow siduu u maqlayo fayaqulu muxuu dhahayaa rabbi markaa ana almalik ana adayaan anigaa melik ahoo boqor ah ana adayaan rawahu alaimatu wastashhadahu lbukhaari istashhada bihi xadiiskan waxaa soo deliishaday albukhaari fi kitaabi khalq afcaali alcibaad waa ku sheegay xadiiskan isaga ah imam albukhaari raxmat ullahi tacala caleyh waxaa isnaadinaya imam ibnu khusayma iyo kayrkiisa xadiisku waa xadiis صaxiix ah wafi laaaari wafi bacdi alaahaari waxaa ku sugan ana muusa calayhi asalaam laylata ra'a annaar habeenkii uu arkay nabiy llahi muusa dabka uu arkay fahalath fafazica minha nabiy llahi muusa waa argagaxay fanaadaahu rabuh rabbigii baa u dhawaaqay ya muusa faajaaba sariican nabiy llahi muusa waa waa ajiibe ilaahay isagoo degdeg iyo sariica isti'naasan waheshi weeyaan bisawti codka u waheshanayo codka u waheshanayo qofka markuu meel cidlo joogo uu doonayana inuu wehel helo aad iyo aad niyadiisa ay u jeceshahay wax allaali wixii shanqaraba dhegti u taagaya somaydan maqlin xadiiskii haajara habeenkii mana waktiga uu kaga tegay nabiy llahi ibrahim banaanka uu kaga tegey alaykum salam amatullah banaanka cidlada uu kaga tegey iyadii wiilkeedii ismaaciil ahaa mar allaaliyo markay aado marwa haddana way soo cararaysay saf way aadaysay way soo cararaysay mar way aadaysay iyadoo doonaysa inay maqa aragto un wax wehel ah cod bay maqashay markaasay intay istaagtay waxay tiri si si wabalukaad ukaadi nafteeday la hadlaysaa sidii iyadoo wehel doonaysa markaasay la hadashay ilaa aakhir xadiidka isaga haddaba sidoo kale nabiy llahi muusa meel cidla'a buu joogaa habeen cidla oo budcur ah mugdi ah iftiin buu arkay cod buu maqlay yaa muusa markaasuu faajaaba sariican degdeg u ajiibay istinaasan isagoo weheshanaya bisawti codkii faqaala wuxuu yihi labayka labayk ku ajiibaya ku ajiibay asmacu sawtak codkaadaan maqlaa walaa ara makaanak meeshaad joogtidna ma arko fa ayna anta xagee tahay faqaala wuxuu yihi ana fawqak korkaagaan ahay wa amaamak hortaadaan ahay wa can yamiinik midigtaadaan ahay wa can shimaalik diixdaadaan ahay facalima ana hadihi asifa wuxuu ogaaday sifada iyada ah laa tanbagii inaysan awlo u ahayn ila lilahi tacaala alla mooye cid kale inaysan awlo u ahayn qaala wuxuu yihi marka markuu ogaaday kadalik nebi loo waxyoodu ahaa kadalika anta ya ilaahi sidaasaa tahay ilaahayo fakalaamuka asmac ma codkaagaa waxaan maqlayo am kalaama rasuulik mise waa kalaamkii rasuulkaaga oo jibriil baad iisoo dirtay qaala wuxuu yihi bal kalaamii ya muusa waxaad maqlayso waa kalaamkayga muusa sidan oo kale aahaartan waxaa warinaya imam الbukhaari fi khalqi afcaal اlcibaad iyadoo mukhtasar ah idan haddaba xadiidka isaga ama aahaarta iyadaa waxay sugtay nabiy llahi muusa inuu codki ilahay maqlay subxaanah watacaala una sugay ilahay ou leeyahay afa kalaamaka asmac rabbi ow ma codkaaga waxaan maqlayo am kalaama rasuulik mise waa rasuulkaaga codkiisii waxaan maqlayo qaala bal kalaamii ya muusa codkayga wey waxaad maqlaysid muuso sifat lkalaam haddaba ilahi subxaanah watacaala waa usugan tahay mana diidayo ilaa mid jahmi ah mooyaane mid jahmi ah mooyaane jahmiyiintu haddaba maxay deliishanayaan ashaaciradu maxay deliishanayaan jahmiyiintu imam albukhaari raxmat ullahi tacaala caleyh fi khalqi afcaali alcibaad waa kaga hadlay fi kitaabihi khalqa afcaali alcibaad waa uu kaga hadlay saxaabada ridwan allahi tacaala calayhim intaynan u gudagelin jahmiyada iyo taabiciintii atbaacdooda iyo kulli qowlkooda wax lasoo naqlin karaya maa kutub ahli lcilm haddii aad raadisid waad ka helaysaa aad iyo aad bay uga hadleen kitaabu shariica lilimaam alajuri khalqa afcaal lcibaad baa sheegaya kitaabu limaam ibnu manda baa sheegaya kitaab markaad u laabatid asuna libni abi caasim kitaab asma wasifaat limaam albayhaqi wax la koobi karaya maa kitaabu tawxiid limaam ibn khusayma wahakada wahakada wahakada aad bay u tiro badan yihiin waxaynu tirin karayna ma aha kutubta noocaas oo hadashay ee ka hadashay waxyaabaha sidaas oo kale ah kutub alcaqiida dhamaan waa ka hadlaan haddaba imaam albukhaari raxmat ullahi tacala caleyh wuxuu ka soo naqliyey imaam wakiic waa min shuyuukh imaamu axmed iyo imaamu shaafici iyo ragga lamidka ah wuxuu oranayay alraafidatu imam albukhaari wuxuu kusoo naqlinaya khalqa afcaali alcibaad alraafidatu sharu min alqadariya walxaruuriyatu sharu min wuxuu yihi walxaruuriyatu sharu minhuma wljahmiyatu sharu hadihi alasnaaf wuxuu yihi alraafida raafidadu waa shiicadii weeyaan qolooyinka abubakr iyo cumar iyo cusmaan iyo lacnada iyo saxaabado dhan alraafidatu sharu min alqadariya waa ka shar badan yihiin qadariyada waa ka shar badan yihiin qadariyada walxaruuriya nimanka la yihahdo xaruuriyiintu waa qolooyinkii khawaarijta ahaa sharu minhumaa labadaasiba waa kasii shar badan yihiin laana dhiiggii saxabaday banaysteen saxaabadii bay laayeen wljahmiyatu sharu hadihi alasnaaf jahmiyada intoo dhan ba ka wada shar badan jahmiyadu waa ayo waa kuwa dhahaya kalaamka ilahi subxaanah watacaala waa makhluuq waxay deliishanayaanna waynu arki doonaa waxay deliishanayaanna waynu arki doonaa ninki la yihahdo wakiic imaam wakiic raximah llah wuxuu yihi wakalama allahu muusa takliima sooma aragtid inuu alla leeyahay wakalama allahu muusa takliima wayaquluuna waxay dhahayaan iyaguna lam yukalim ilahay lama hadlin saasay dhahayaan abu dar radi allahu tacala canhu wuxuu rasuulka ka warinayay salawaatu llah wasalaamu caleyh inuu rasuulka yihi qaala allahu caza wajal ilahay wuxuu yihi xadiid lqudsi caطaa'i kalaamun wacadaabi kalaam waxsiintaydi iyo janno gelintaydi iyo wax walbaba waa kalaam weeyaan wacadaabi kalaam cadaabkayguna waa kalaam weeyaan waida aradtu shayan fainama aqulu lahu kun fayakun haddaan shay doonana waxaan leeyahay kun fayakun waa ahaanaya shaygii isaga ahaa habaab ibn alarat raxmat ullahi tacala aleyh saxaabigii jaliilka ahaa min asaabiqiina alawaliin wuxuu oranayay taqarab ila allah imam albukhaari waa khalqa afcaali alcibaad ka warinaya taqarab ila allahi ma istatacta ilaahay u dhowow oo ugu dhowow camal saalixa inta allaal intaad kari karaysid laakin ogow falan taqrab ila allah ilaahay uguma dhawaan kartid bishayin axaba ilayhi min kalaamih wax ilahay uu ka jecel yahay kalaamkiisa meeshaasi muxuu usugay sifatu lkalaam lilahi caza wajal inuu ilahay kalaam leeyahay inuu qur'aanku yahay kalaam allahi caza wajal marka ilahay wax kalaamkiisa ka weynaad ugu dhawaanaysaa ma jirto walidalika waladikru llahi akbar salaadii lianna waxay kulminaysaa afcaal iyo aqwaal iyo qur'aan intaba way kulminaysaa tasbiix iyo taxmiid kulli dhammaan way kulminaysaa waxaa la yihahdaa markay soo degatay aayaddii ahayd alif laamim gulibat aruum abu bakrna sidiq ayaa soo baxay aayaddu waa maki suuradda ayada ah waa qiso dheer bay leedahay abu bakr iyo quraysh waxyaabihii dhex maray abu bakr sidiq ayaa soo baxay isagoo dhahaya kalaamu rabbi kalaamu rabbi wuxuu usugay sifatu lkalaam lilahi caza wajal ayuu usugay haddaba jahmiyadu maxay deliishanayaan aljahmiya maada yastadiluun maxay deliishanayaan qawlkaa isaga ay leeyihiin alqur'aan makhluuq qur'aanku waa makhluuq adiga iyo qur'anka waxba isma dheeridiin adiga iyo qur'aanka wax isdheertihiin ma laha idan sidaad adigu makhluuq u tahay qur'aankuna waa makhluuq sida samaawaadka ay makhluuq u yihiin qur'aankuna waa makhluuq kalaam allah ma ah ilaahay baa hadlayba kama kaama yeelayaan waa sababta imaamu axmed loo garaacay intaasoo karbaash loogu dhuftay ee xabsiga loo geliyey waa sababtii culamo badan loo laayay waa sababtii imam albukhaari raximah llah ilahay uu weydiistay geeri lianna waa fitnat diin fitnat diin ashaddu min fitnati annafs walfitnatu ashaddu min alqatli alla yihi subxana watacaala yani shirkiga iyo waxyaabaha noocaas oo kale ah ayaa ka dhib badan qatliga ayaa ka dhib badan qatliga fitnat diin waa ka daran tahay fitnat dunya waa ka daran tahay fitnat lmaal fitnat nafs fitnat waxyaabahaas o dhan waa ka daran tahay fitnat diin idan haddaba imaam axmed raxmat ullahi tacala aleyh qisadiisa macluum weeyaan macruuf ah imaam albukhaari kitaabkiisu ku sheegay sababtay u deliishanayaan hadalka isaga raggii ugu horreeyey ibn abi daud ninkii la oran jiray qaadiga ahaa shaydaanka ahaa ninkaasa ugu horreeyey wax kalaamkan isaga zaahiriya ee soo banaan bixiya ee weliba aimadii qaarna xabsi geliye qaarna laayay ilaa gayri dalik jahmiyadu haddaba culimada islaamku waxay yidhaahdeen waa mushabbixa bimacnaa ilaahay bay shabiheen subxaana wa tacaala lianna maxaa yeelay waxay ku shabaheen rabbi subxaana wa tacaala sanamka waxay yihahdeen rabbi ma hadlo waxay yihahdeen rabbi wax ma maqlo oo rabbi subxaana wa tacaala waa afla'ya haddi sanamka meesha la dhigay muxuu dheeryaha marka qolooyinka intay sawirka qorqorteen meeshan dhigeen waa caabudaynaa yidhaahdeen iyo rabbiga muslimiinta ay caabudayeen maxaa farq farqiga udhexeeya waxba idan waa mushabaha weeyaan haddaba waxay deliishanayaan waa saddex aayadood waxa ugu waaweyn imaamu albukhaari wuxuu yihi saddex aayadood ba ugu waaweyn saddexda aayadood ee ugu waaweyn waxa weeyaan wakhalaqa waay waxay yihahdeen wakhalaqa kula shayin faqadarahu taqdiira waa aayadda koowaad waay deliishanayaan fi suurati alfurqan alla uu ku tilmaamay subxana wa tacaala wakhalaqa kula shayin faqadarahu taqdiira kula shay marka la yihahdo maxaa soo gelaya wax walba waxay yihaahdeen haddaba jahmiyiintii in qultum ana alqur'aana laa shay haddaad tirahdaan qur'aanku waxba ma aha shayna ma aha kafartum waad gaalowdeen haddaad tirahdaan qur'aanku waa shay hade wuxuu soo hosgelaya hadalkaa isaga oo ah alle uu leeyahay wakhalaqa kula shayin faqadarahu taqdiira marka labadaa mid un dheh bay ku yihahdeen haddaad tirahdid qur'aanku shay ma aha gaal baa tahay leanna waa inkirtay aayadii haddaad tirahdid qur'aanku waa shay khalaqa kula shayin faqadarahu taqdiira aayadda labaadu ay soo deliishanayaan marka waxa weeyaan aayadda alle uu yihi subxana wa tacaala inama almasiixu ciisa bna maryam rasuul llah wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruux min waxay yihaahdeen haddaad tiraahdaan kelimadii ilahi subxaana wa tacaala ciisa bnu maryam waxaad dhahaysaan faantum qultum bay yidhahdeen biqowli nasaara qoladii masiixiyiinteed warkii ay ku hadleen oo kale ayaad ku hadlaysaan maxaa yeelay ciise waa kelima waxa weyaan kelimat allah waa khalqi weeyaan ciise muxuu ahaa bini aadam soo soo bashar meen soo khalqi ma ahay waxay yihahdeen inama almasiixu ciisa bnu maryam aayad ahayd inama almasiixu ciisa bnu maryama rasuul llah wa kalimatuhu alqaha ila maryam kalimatuhu alqaha ila maryama waa makhluuq weeyaan kelimadii ilahay makhluuq bay noqotay kun marka waa makhluuq weeyaan fayakun inama qawluna lishayin ida aradnahu an naqula lahu kun fayakun marka kelimadii ilahay waxay ku bedeshay makhluuq bay yidhahdeen marka kalaam allah inuu makhluuq yahay aayadaasaa ku tusinaysa waa xujo cajiib badan qofka jaahilka oo iska raacaya markiiba le waa runtii laakin culimada fiiri waxay dhihi doonaan waxay soo dariishadeen oo kale wamaa ya'tiihim min dikrin min rabbihim muxdas muxdas waa wixii cusub weeyaan kalaam allahi marka muxdas inay wax jadiid ah oo cusub oo makhluuq ah ayay kutusinaysaa bay yidhahdeen imaamu albukhaari raximah allah culimada islaamku waa radiyeen ayuu yihi qaala abu cubaydata abu cubayda ninkii la oran jiray alqasim bn salaam kitaabu le aliman ahl bail uu ku radinayo dadka hadallada la yimid oo dhan uu ku radinayo muctazilada uu ku radinayo qolooyinka murjiada uu ku radinayo waxyaabaha sidaas oo kale ah imaam macluum macruuf ah weeyaan aad iyo aad loo yaqaano qaale abu cubaydata waa sheekhiisii zaman imam axmed bn xambal iyo cali bn lmadini raggaasay isku aqraan ahayeen wuxuu leeyahay aad maclu yani u yaqaanay gariib alqur'an luqada aad bu ugu dheereeyey isla markaana waa rajul siqa ah qaale abu cubaydata wuxuu yihi raximah llah ama qawluh saddexda aayadood ay soo deliishadeen ee ugu waaweyn culimada islaamka waa ka hadleen qawluh wakhalaqa kula shayin hadalkaasay soo deliishadeen leanna iyagaa waxay yidhahdeen aayadda ilahay uu yihi subxaanah watacaala wakhalaqa kula shayin faqadarahu taqdiira fahuwa kama qaala caza wajal aayaddaasi waxay la macno tahay siduu alle u yihi subxaanah watacaala inama qawluna lishayin ida qulna ida aradnahu an naqula lahu kun fayakun culimada islaamku waxay yidhahdeen faakbara alle wuxuu sheegay subxaana watacaala aayaddaa soo qaas ay iyagu naftirkooda soo deliishanayaan alle wuxuu yihi subxaana watacaala ida aradnahu an naqula lahu kun fayakun kelimada iyada ah iyo khalqiga la abuuriyaa horreeye oniyaa horreeye kelimada horreysay warkii ilahay baa ka horreeyey subxaana watacaala marka kalaam llahi azaliyun qadiim marka shaygan isagana waa shay muxdis aho jadiid ah la abuuray marka kalaam allahi makhluuq ma noqon karayo aayaddii naftirkeedii baa loo deliishaday ama siday u taxriifiyeen qowlkii nabiy llahi ciisa alayhi wala nabiyina asalaatu wasalaam alle uu kaga waramayey inama almasixu ciisa bnu maryama rasul lah wakalimatu alqaha ila maryam waxay yihahdeen ciise waa makhluuq kelimatu wa alqaha kelimadii ilahay ee ciise maryamo xaggeeda loo tuurayna waa makhluuq iyona waxay yidhahdeen wuxuu yihi kalimatuhu lafdiga isagaa mudakar ba mise waa muanas kalimatuhu waa muanas weeyaan marka haddii ciisena waa maxay waa dakar weeyaan laabudda marka qur'aanka o dhan in la bedelo hadday siday sheeganayaan ay tahay siday iyagu sheeganayaan marka wuxuu yihi imaam abu cubayda la khtilaafa bayna yani la khtilaafa bayna alcarab fi dalik inama khalaqa allahu ciisa bilkalima alle ciise wuxuu ku abuuray kelimada yani kelimadii kun ahayd sidoo kale ciise wuxuu dheeryahay male khalqiga ilahay kale lana inama alle wuxuu yihi subxana watacala ina mathala ciisa cinda allahi kamathali aadama khalaqahu min turaab alle wuxuu ka abuuray turaab subxana watacaala faqala lahu kun fayakun marka kulligeenana kelimada kun baanu ku ahanay lakin biwasitati alwaalidayn laba aab aabihii hooyo waalidkii ayaanu soo marnay aabihii hooyadii markay isu tageen ba alle yihi kun ahaw fakana alkhalq adigaa ka soo baxay meesha hadduusan alle kun dhihin subxaana watacaala wax abuurmaya ma laha meesha iyada idan maryama kun kelimada ah rabbi subxaana watacaala kelimadaas ayuu iyada xaggeedana amar ku siiyey ahaanshihii nabiy llahi ciisa inuu ahaado laakin ma aha warki ilahi subxaana watacala inuu yahayba ciise nafcaantiisa marka kelimadu waa iyo ciisa farqi baa udhexeeya warkaa isaga ana sidaasaa loo soo deliishaday ama iyagoo qowlkooda ay yidhahdeen min dikri min rabbihim muxdas muxdaska isaga maxaa loola jeedaa cusub marka la leeyahay kalaamka ilahay ma cusbo subxaana watacaala iyaga waxay yihahdeen min rab min dikrin yani waxay soo deliishadeen min dikri min rabbihim muxdas dikriga rabbi ee muxdaska ahe cusub dikriga rabbi ma aha waxa muxdaska ahe waxa la yihi tafsiirkaa idinka lunsane marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam fainamaa xadat qur'aankii xadat wuxuu noqonayaa oo cilmigiisu ku cusbaanaya nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa lamaa callamahu allah wuxuu ilaahay barayo subxaana watacaala walam yakun aanan horeyna u ahaanin yaclamu mid og rasuulka alayh salatu salaamna ma ogeyn saxaabadiisaan ogeyn cilmiga isagaa waa cilmi ilaahay barayo subxana watacala marka isaga ee cusub weeyaan marka jahmiyadu haddaba warkooda haddii la qaato maxaa ka ratibmaya qolada iyada warkooda haddii la qaato maxaa ka ratibmaya waxaa ka ratibmaya qofka muadinka ah markuu leeyahay inaan iyagu xirahayn qur-aanku waa makhluuq qur-aankii maxaa kamid ah bismi illahi araxmani araxiim yani waa makhluuq weyaan idan allah markaad leedahay marka waa makhluuq alraxmaan markaad leedahay waa makhluuq alraxiim markaad leedahay waa makhluuq marka maxaa ka ratibmaya oo ka dhalanaya qofka muadinka markuu adimayo inuu yiraahdo ashhadu an laa ilaha aladi ismuhu yani aladi sidaas oo kale inuu yiraahdo muadinka laa ilaha ila lah marka ashhadu an laa ilaha ila allah aladi ismuhu allah aladi ismuhu allah inuu yiraahdo sidoo kale markuu oranayo ashhadu ana muxamada rasul llah ashhadu ana muxamada rasul llah aladi ismuhu allah waxyaaba noocaas oo kale ka rasimaya qur'aanka inuu makhluuq noqdo allah inuu makhluuq noqdo bismi illahi raxman raxim inay makhluuq noqoto wakala waxyaabahaas o dhan inay makhluuq noqdaan marka waa kufri weeyaan walidalika ayaa culimada islaamku ay yiraahdeen waa kafiriin jahmiyada kafiriin weeyaan imaam abubakr min adiriyina uu kitaabkiisa ugu baabeeyeyba inay kafiriin yihiin ibnu khusayme oranaya keyrkoodana ay oranayaan culimada qaybo badan ay sidaas leeyihiin marka waxaa khilaafay waa laba qolo weeyaan daaifada koowaad waxaynu niri waa jahmiyiintii daaifada labaadna waa ashaacirada ashaaciradu iyaguna maxay oranayaan ashaaciradu waxay leeyihiin iyagu kalaamka alle subxaanahu watacaala waxay oranayaan qaluu kalaam allahi macnan qa'imu binafsih la yatacalaqa bimashii'atih sidaasay yirahdeen وهذه الحروف والأصوات المسموعة مخلوقة للتعبير عن المعنى القائم بنفس بنفس الله وما رد عليهم بما يلي marka iyadana kala iyagu markay kutubtooda kaga hadlayaan waxay yirahdeen kalaamka ilaahay waa macnan hadii la yirahdo sifeeya way garan waayeen si ay u sifeeyaan xitaa bal suuradeeya la yiri waxaad sheegaysaan noo qeex oo noo suuradeeya way suuradeyn kari waayeen